Wasaaradda Cadaalada iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan dadweyne kaasi oo looga hadlayay dhammaystirka dastuurka iyo xoojinta garsoorka dalka. Kulanka ayaa warbixino kala duwan looga dhageystay madaxda hay'adaha u xilsaaran cutubka sagaalaad isla markaana looga hadlayay dhammaystirka dastuurka iyo xoojinta garsoorka dalka. Wasiirka Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Macalin Maxamuud iyo Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Dastuurka dalka Abukaata Burhaan Cumar ayaa si wadajir uga warramaya muhiimadda uu leeyahay cutubka sagaalaad ee dastuurka dalka.
dastuur ayaa soomaaliya samaysanaysaa Een, markii ugu horreysay dastuur ay samaysanayso soomaaliya marka een, dalkan waxaa loo baahan yahay een, heshiis ay bulshadu heshiiso oy soomaalidu markay heshiisana ay dowladnimada ay dhisato mowduuca meesha ku yaalla qayb ka mida waaye oo ah dhammaystirka dastuurka iyo dhismaha garsoorka markay dastuurkeeda dhammaystirato soomaalidu ayay garsoorkana dhisi kartaa garsoor ma dhisi karto aanan dadka soomaaliyeed aysan ku heshiinin
markuu aanu shan iyo toban cutub inaanu ka wada shaqayno oo shan iyo toban cutub baarlamaanka horkeenno een, waxaa nooga fududaatay in aanu hadba tallaabo ama hadba in laga shaqayn karo la dul istaagi karo iskuma dastuurku wuu isla shaqeeyaaye laakiin ka shaqayntiisu iskuma qasbanaa in laysla wada dhammaystiro marka koowaad laakiin marka uu dhammaystirmo ayay qasban tahay inuu isla shaqeeyo oo aanu isagu iska hor imanayn isagu isdiidayn sidaa daraaddeeda waxay kaliftay inaanu kow afar cutub markii koowaadba aanu ku guuleysano markii ugu horreysay inaanu ku guuleysano afar cutub inaanu dhammaystirno baarlamaanka horgeyno baarlamaankuna wax la yaqaano ka bedelaan Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinka dambe magaalooyinka dalka ku qabanaysay kulamo dadweyne kaasi oo looga hadlayay dhammaystirka dastuurka iyo xoojinta garsoorka dalka.